waa hagaag sidii horeba aan idinkugu sheegnay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee jimco kastaba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayga seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dibudhaca ku yimid hanaanka geedi socodka doorashooyinka soomaaliya gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iyo iminka aan la ogeyn wakhtiga ay bilaabanayso waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xareed xasan cali wasiir ku-xigeenkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya siyaasiga cabdiraxmaan cusmaan jimcaale oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar horeyna usoo noqday xeer ilaaliya ku-xigeenka qaranka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada su-aasha ugu horeyso haddii aan ku bilaabo wasiir xareed doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha waxay ahayd in mar hore dhacdo oo dalka ka bilaabato maxaa ragaadiyey oo suurtagelin waayey ee aragtidaada doorashadii la filayey ama la saadaalinayay ilaa dhowr jeer bay dib u dhacday marka waana ka xunnahay waxaanan anugu qabaa eedeeda waxaa iskale iyo dibudhaceeda maamul goboleedyadii gacanta loo geliyey doorashada oo iyagu la yidhi adinku doorashadii qabta oo qaabeeya oo iyagu hawsha waday eedda ayagaa iskale waxaad dareemaysaa haddana ma muuqato sansaan doorasho waxaad dareemaysaa konton iyo afar xubnood oo aqalka saraa oo ku xiraa afkooda nin walba afkiisa ku xiraa yaa waxay hadda qaadatay shan bilood bay maraysaa hadda oo weli aysan hadda soo dhammaanin marka oo aad moodid lix xubnood ay dhiman yihiin afar jubbaland iyo laba galmuduga waxaana nasiib darra ah jubbalandtii weliba bilowday axmed madoobe oo isagu doorashadaba bilaabay in afar xubnood kala bar ay weli dhiman yihiin waa wax lala yaabo weeye arrintaasi walaaceeday leedahay walwalkeeday leedahay qof kasta oo soomaaliyana maanta waa dareemi karayaa rajada doorashadaasi sida ay tahay iyo sida wax u socdaan waxay ahayd in ergadii la xereeyo shan iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun labaatan iyo kow golaha shacabkana waxay ahayd in isagana la bilaabo hawshiisa ee tobankii bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo kow madaxweynaha waxay ahayd in la doorto oo doorashadiisu ay bilaabato tobankii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo kow maanta shan iyo tobankii oktoobarna waa muuqataa inta ay dhaaftay marka walwalkaasi waa mid muuqda waana jiraa siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale sideed u aragtaa dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha
adeero horta dalku wuxuu ka yimiday maxaan ku yidhahdaahe meel adaguu ka yimiday oo maxaan ku yidhahdaahe la kala tegey oo dadkii shaki kala galay oo maxaan ku yidhahdaahe ilaahaygi subxaana wa tacaalaahay markii dambe xaaladda noo dejiyey marka arrimahaas oo dhan laga yimaado wixii shiraraa la galay shiraraa la galay waxaa lasoo saaray jadwalyaal lasoo saaray guddiyaa maxaan ku yidhahdaa hawshii lagu wareejiyey ilaa hadda maxaan ku yidhahdaahe wixii dibay u dhaceen xatee qof la tiraado waxay dibay u dhaceen oo maxaan ku yidhahdaa lama hayo marka madasha wadatashiga qaranka iyo guddiga iyo intii ka hawshaas golaha wasiir xukuumadda dhammaan arrintaas way wadaagayaan hadday maxaan ku yidhahda dib u dhacaas in waxaan isleeyahay inay arrin ay wadaagi ay wadaagayaan ay tahay waayo guddiga waxaa laga rabay maxaan ku yidhahdaa wakti uu hubo oo shaqadiisa uu maxaan ku yidhahda u muuqato oo maxaan ku yidhahda inuu ajandaha u sameeya maxaan ku yidhahda meel mugdi inuu ajanda ku sameeyo u yidhahdo oktoobar ugu dambeyn madaxweynaha la doorana arrin saxa ma ahayn sidoo kale dadkii sheergaraynaya oo guddiga wax la sheergaraynaya hadday xukuumadda ahaan lahayd ra-iisul wasaaraha amba madasha guud ahaan ha noqotee ayagana maxaan ku yidhahdaa waxaa moodaa inay shaqadoodii ay maxaan ku yidhahdaa horey ugu baxeen marka arrintan maxaan ku yidhahdaa siday u weyn tahay inayna isaga xil saarin ayaa noo muuqanta mas-uuliyad wadareed waaye inkastoo la kala leeyahay qofba meelay ka leedahay mas-uuliyaddaas cidda maanta u taagan waa madasha wadatashiga qaranka oo guddoomiye u yahay ra-iisul wasaaraha iyo guddiga maxaanku yidhaha doorashooyinka heer federaal iyo heer maxaanku yidhaha state waxaa la rabaa marka waxay caqabado marka soo dhuntahay shacbiga waa inay wax fahamsiiyaan ay yidhahdaan waxaasaa jira haddii shib la yidhaahdo waxay noqonaysaa maxaanku yidhaha mas-uuliyad darro weyna meeshaa ka muuqanaysa marka waxaan leeyahay waxa naloo sheego doctor mukhtaar sida laga wada dhawaajiyey waxaa muuqata mar kale dib u dhac ku yimid markii saddexaad jadwalka doorashada ee horey laisugu raacay haddaba maxaa keenay dib u dhacaasi dhankaaga aniga fikirkayga waxaan qabaa waxa ay tahay arrintan arrin oo ay tahay farsamo ay wada ogyihiin ayaan filayaa oo dhammaan maamul goboleedyada ha noqdaan iyo doorashooyinka oo idin waayo hadda waxaa laga hadlayay saaxiibaday ka dhawaajiyeen arrimihii caqabadaha ugu muhiimsanaay laakiin aniga fikirkan qabagooni wuxuu sii yahay xataa haddii maamul goboleedyada ee caqabad ay ka taagan yihiin meeshan waxaa jiro laba maamul ayaa meeshan jooga oo ah maamulkii somalilan iyo kii banaadiriga ahaa xataa way awoodaan in ayaga xataa hordhac ahaan in la qabto la gudagalo la sameeyo ayagoona caqabad badan aysan ku imaaneynin sidii loo qabtay aqalkii sare oo somalilan oo ahaa iyo golihii shacabka oo labada gole oo ah somalilan iyo banaadiriga in la qabto lasoo saaro taa waxay ku tusi lahayd in oo hordhac oo hore loo socdo laakiin tiiba looma jeedo maamul goboleedyadana waxaa weeyaan afka juuqda gabay nimankii ahaa loo xilsaaray guddiga doorashooyinka ayagana wadahadal ma jiro xukuumaddan waa xukuumad shacab waa golaha shacabka iyo xukuumad federaal oo ah xukuumad doonaya shacabka soomaaliyeed meel walbaoo arrin ay jirta inay ogaadaan maxaa sababay maxaa loo aamusan yahay xaggee wax ka jiraan arrimahan kale maamul goboleedyada ee wada la wada aamusan yahay ani waxaan filayaa arrin in la wada ogyahay weeye oo dhammaantooda ay ka warhayaan oo iswada ogyihiin maybe inay sugayaan dhaqaalahan intay kasoo dhacayso oo markay dhaqaalaha helaan ay dhaqaajaan caalamka ay tusaan oo anaga diyaaranahay lacagta soo shuba aniga fikir ahaan taasaan wadaa oo saaxiibadii aan rabaa bal inaan arrintaas aan la wadaago haddii aan dib kugu soo laabto wasiir xareed waad dhegaysanaysaa cabdiraxmaan jimcaale iyo doctor mukhtaarba waxay ka dhawaajiyeen amaba ay ku doodayaan in dib u dhaca muuqda ay tahay waxa guud mas-uuliyadda wadareed dhinacyada loo xilsaaray howsha madasha qaran oo guud ahaan wax ay wada ogyihiin arrintu inay tahay adina cid gaar baad u nisbeynaysaa in ay leedahay dhaliisha gaabiska amaba dib u dhaca muuqda ee hadda jira maxaad u sababeynaysaa in qolo gaar ah aada ku riixdeed in dib u dhaca ay mas-uul ka tahay
waa mahadsan tahay saynab waxaan ku sababeynayaa horta saaxiibada aan kaga duwanahay mas-uuliyad wadareed ma jirto oo waxaysan u jirinin guddigan doorashooyinka siid iyo fiid dhowaan bay yimaadeen labadaa guddi ra-iisul wasaaruhuna laftigiisu waa cusub yahay oo hadda nin la eedeynayo ma ahan oo wixii tabartiisa hadda waa u wada sida ii muuqata laakiin laba sano ku dhowaad wixii hawshan waday oo ballamahan hadba wax ka qabanayey oo hadba meel isugu imaanayey shanta maamul goboleed bay ahaayeen weliba labadii maamul goboleed oo ugu kululaa jubbaland iyo puntland oo hawsha karkarinayey weeye waxa hadda aada moodid inaan aysan muuqan siday wax u karkarinayeen anigu meel laga galay ma garanayo wax dabciyeyna ma garanayo madana ay lahaayeen baa muuqan waayey anugu ma garan kara labadaa maamul hawshana ayagaa aada u ololeynayey oo aad ka dareemaysaa guddigan hadda doorashada oo fiid ayaantiidhowdu way soo saareen taybe tablekii way soo saareen markay soo saareen waa lagu qabsaday waad ogeydeen kulligiin waad la socotaan soomaalidao dhan waa ogeyd heer waxaaba la gaaray guddoomiyihii la yidhaahdo mooshin baa lagaa keenaya oo lagu ridayaa oo guddigii la kala qaybiyo maamulada qaar ay la soo hadlaan muxuu ahaayeyto ergadii uga jirta halkaan oo ay yidhaahdaan timetableka ka noqda ay soo saareen guddigii doorashada marka bahal sidaa gacmaha loogu dheganaa oo dabranayd ra-iisul wasaaruhuna nin cusub guddigii yimidna timeteblekoodii iyo shaqadii loo idmaday lagula dhegay oo lugaha lagula dhegay oo la dabray xaggee see mas-uuliyad wadareed loo noqonaya anu waxaan qabaa waa in la weydiiyo oo la yidhaahdo labadii maamuloo hawshan karkarinayo jubbaland iyo puntland maxaa karkii dhimay waadinkii ololeynaye haddana ma muuqato labadii maamul goboleedoo waday baa maamulkii jubbaland afar hadda dhimanta maxay u dhimanta maaso in la isweydiiye maaha isagaana bilaabay marka anugu ma qabo inay tahay dibidhacaasi wax la wada leeyahay waa wax maamul shanta maamulla leeyihiin khaasatanna labada maamuloo jubbaland iyo puntland baan anigu leeyahay baa arrintaa dabraya anigu sababay ayagu uga dan leeyihiinna ma garanayo haye cabdiraxmaan jimcaale ma kuu muuqataa sida uu ku doodayo wasiir xareed in labadaa maamul ay eedda leeyihiin mise sidaad hore u xustay arrintu waa mid guud ahaan laga siman yahay xaaladda horta waxaa aan isla isla isla soo joognay laba kun iyo labaatan iyo laba kun iyo kob iyo labaatan oo hadda dhammaan rabta intaasaan si aan si lasoo lasoo daadahay oo waxaa weji waa mar soo baxay guud ahaan markii intaa la fiiriyo oo caqabadii hore la fiiriyo oo maxii lasoo maray dhinacyadan laga eeg-eego meesha haatan taagannahay la yimaado marka maxaa qiimeynta maxaa nooga soo dhexbahaya waxaa nooga soo dhexbahaya waxa weeye okay waxaad samaysan maxaan ku idhaha madan wada madan la yidhahdo wada wadatashiga qaranka oo hawsha hogaaminaysa waxaa noo soo baxday maxaan ku idhahdaa hee laba guddi oo guddiga federaalka iyo guddiga seedyada ah waxaa noo soo baxday maxaan ku idhahdaa hee in kale oo guddiyaahoo fara badan oo dhinacyaha ka toogta ama dib u heshiisiinaa noqdo hawsha kaabaya okay hawshii waa socotaa caqabadaa jira marka caqabaduhu maxay yihiin sida uu ka dhawaajiyey awkaate dhaqaale xumo inay jirto waa laga yaabaa ee dhaqaale la sugaayo arrintaa waa waa arrin macquul oo la dhihi karo laakiin aniga ima muuqanayso shaqa maxaan ku idhaahdaa culayskii waddadii dheereedoo lasoo maray dhibaataday abuurtay ayaan weli ku jirnaa marka wax kale oo cid aan maxaan ku idhaha maanta aan u saarinayo oo le hebel ama hebla khaladkaas la aniga ima muuqato waxa ii muuqda oo keliya oon shaqadii inay gaabis tahay waxaa kaloo ii muuqda in maxaan ku idhahdaa waxaanu ay yihiin wixii ka dhashay waddadii dheereedoo lasoo maray oo gaagaabiska hadba mar keenaya oo wax meel ka soo baxaya ma albaabo mar furmaayo marka taas waxa aan isleeyahay marka hadday ku daraan marka madata wadatashiga qar iyo guddiga guddiyada iyo iskaashadaan iyo shacbiga kaashadaan anigu waxaan aaminsanahay marka in waddada lasoo gaabi karo laakiin waxaa keenaya waddada in inay dheeraato waxa la awoodi waayey in lana yidhaahdo maxaan ku idhahdaa waktigii jadwalku waa dhammaaday markaan aragna markaan aragna waxaan ku darnay intaas waa awoodi waayeen marka caqabadaas iyo leyduhu way jirtaa taasna waxaan u eedayna waa shaqaxumo maahane maxaan ku idhaha ku talagal maaha
waxaan siinayaa doctor mukhtaar
aniga fikir ahaan waxa aan qabaa waxa ay tahay mawduucan ay raalli ka wadayihiin dhammaan guddiyada doorashooyinka seed iyo feed iyo wadatashiga qaran ee maamul goboleedyada dhammaantood inay isku raacaan aamusaan waxaa jiro caqabad guud ayaa taagan sababtoo ah intooda xataa mid unbaa ka hadli lahaa intooda mid unbaa wax dhaqaajin lahaa intooda mid unbaa wax sameyn lahaa aniga fikir ahaan waxaan qabaa xaaladda waxbaa jiro oo ayagoo dhan oo oo saameyn culays ku leh culeyskaas waxaan filayaa in ay haysato ayaga dhammaantood laakiin waxaa loo baahan yahay in cilada meesha ay jirta ay ka hadlaan guddiga doorashooyinka hadday dhaqaale u baahan tahay ay ka hadlaanoo shacabka soomaaliyeed qabada taagan ay u sheegaan maadaama ummadda soomaaliyeed ay tahay xukuumad shacab shacabka waxay dhegeysanayaan oo la rabaa adeegayaal weeye dadkan waxay u adeegaan bulshada bulshada inay la socodsiiyaan caqabada hortaagan waxaa hortaagan waayo doorashada loo dhaqaaji waaye aqliga sare waa la dhaqaajiyey maamul goboleedyada dhammaantooda hirshabelle daahfurnaantii ka dhacay waa la arkay somalilan sidoo kale hadda way xariisan yihiin gudiyadii banaadiriga sidoo kale qolooyinkii somalilan wax ay sugayaan waa yaabana wax hortaagan ani waxaan filayaa in arrintaasi ay tahay mid dhammaantooda ay wax ay wada ogyihiin dana siyaasadeed ayaa jirto iyo dana dhaqaale taasaan aniga fikir ahaan u malaynay iyo dana siyaasadeed oo sida uu ahaa qorshaha jadwalka doorashada muddadii loogu talagalay hadda dib ayuu ugu dhacay maxaa ka dhalan kara xareed dib u dhacaasi oo marar badan soo noqnoqday waa mahadsantahay seyni waxaa ka waxaa dhacaya oo ka dhalan kara waxaan fiicnayn sida hadday doorashadaasu dib u dhacdo isqaqabsi rajo xumo sababi kara gacanka hadal waana muuqataa ifafaalaheediiyo marka waxaan odhan lahaa doorashada waa in waktina loo cayimaa loona yeela nimankan mas-uuliyiinta ah oo madaxweynayaasha ah oo inta intaas oo ballamood qabtay ballantii aan fulinin intaas oo ballamood bay qabteen ummadda soomaaliyeedna ka warsugaysay rajo xumaa muuqata iyo hubanti la-aan haddaan doorashadaas hadda laga farbuursan oo weliba aniga waxaan qabaa prime ministerku inuu arrintaa iyada ah annaga waxaan waana soo mareen xilligayagii waxa weeye dhaqaalena ma jirin sideed boqol iyo siddeetan ergey baan muqdisho isugu keen meel walbaan ka keen oo kasoo ururin waa dejinay waxaan waana soo wada mareen labada kun iyo waxaan ka hadlayaa iyo sagaa iyo sagaalkii laba kun labaiyo tobankii waatii doorashadii aan gaarsiinay marka waxaan waa soo marnay dadkuna waa soo maray waxaa la rabaa adkaysi iyo isku kalsoonaan iyo ilaahay qofku inuu ku kalsoonaado dadkiisana ku kalsoonaado hadda waxaad dareemaysaa hadda waxaan dib ugu noqon konton iyo afar xubnood oo inaan horey u sheegay baan u malaynayaa baa lix ka dhimanta shan biloodna waa la haysay laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xubnood intee bay qaadan kartaa adaan ku weydiinayaa weliba jifooyin leeyihiin beele leeyihiin qayladooda nabadoonada isimada xagga xagga elders marka iyadii laftigeedii anigu waxaan qabaa doorashadan bay laakiin inay tegi doonto waa magaciina waa isbedelaya waana ku ceeboobi doonaan dadkii waday oo mas-uuliyiintaha ceeb baa halkaa kaga dhici doonta hadda haystaba qabteen muddaa u dhiman laba bilood baa u dhiman doorashadaasi aysan dhaafin inkastoo aniga aysan iiba muuqan bay faalaheedii waxaan siinayaa cabdiraxmaan jimco waxaan aan filayaa inuu dibadhac jiro waa isla qirannahay waana isla wada aragnay guud ahaan shacbiga soomaaliyeedna way qiran yihiin beesha adduunyadana taageeraysaana waa qiraysaa waxaan rajaynaa marka wax kastoo la qabto oo binu aadan qabto waxaan waxyaabo badan oo kusoo kordhaya oo ka degaya oo kusoo kordhaya jira habeen iyo maalin waxaan kaloo dareemayaa marka welwelka waa la qaybsanaa walaalahay amba maxaan ku idhahdaa ragga saaxiibadeeya ama ummadda soomaaliyeed waa la qaybsanaya laakiin waxa meesha aan aan aan aan aan aan laga tegi karin meesha aan ka nimidnay waxaan ka nimidnay maxay ahaayeen intee khataraan galnay khatartii waxaa ka soo baxay marka in ilaahigii subxaana watacaala hay ou na gaarsiiyo inaan maxaan ku idhaha guddiya dhisano madal ka mas-uula wadatashi geedi socodka doorashooyinkana ay samaysmagto oo ra-iisul wasaaruhu guddoomiye uu yahay iyo isteedyada gobolada iyo isteedyada dalka okay hadda waxaa la doortay aqalkii sare waa inkastoo wax ay dhiman yihiin waxaa ii muuqda marka waxaa ii muuqda in maxaan ku idhahdaa sanadkii inta ka dhiman ay wax maxaan ku idhahdaa baarlamaanku soo gebagaboobi doono inta sanadka hadda aan ku jirno oktoobar aan marayno shan iyo tobankii wixii ka dambeeya inay soo gebagaboobi doonaan ayaan rajaynayaa haddaana caqabad guud oo maxaan ku idhahdaa markhaati markhaati arrintaasaa markhaati ka ah la dhihinayna dee inay nagu imaanayo sida hadda wax u socdaan hadday u socoto waxaan rajaynaa habeenada dhow inaad isxayidi doonaan ra-iisul wasaaraha iyo maxaan ku yidhahda dadka laga sugaya hawsha kabacdina u dhaqaaqi doonaan maxaan ku yidhahdaa la aado goobihii doorashada waxaan kale oo aan dare dibudhac waa jiraa dibudhac waa jiraa laakiin meesha maxaan ku yidhahda laba kun iyo labaatan iyo labo iyo laba kun iyo labaatan iyo saddex iyo maanuhu ma ma qabo laba kun iyo waxaa qabaa koo iyo labaatan inay wax noogu soo gabagaboobaan waxaan kaloo aan aan maxaan ku yidhahda anaan maankayga ka degaynin halkii laga yimiday oo dadka maxaan ku yidhahdaa kala shakiyey aan soo aan xusiisto isteedya ka yimiday gobolada inay askar soo wateen maxaan ku yidhahdaa aan kala shakigo intuu gaaray marka alxamdulillah hadda waxaa waxaas way baxeen waqti dheeraynay baxeen waana welibna waa jiraan wixiiaas aas maalinba wax sii baxayaan marka waxaan ana wanaaminsanahay insha allahu maalmaha soo socda inay maxaan ku yidhahdaa tallaabo shacbiga soomaaliyeed ay ku riyaaqaan ay imaan doonaanaan rajaynaa ma aad uma rajo beelin doctor mukhtaar rajada oo cabdiraxmaan jimcaale muujiyey adiga ma ku muuqata ma aragtaa inay meesha taalo sayni walaal rajo iyo uma malaynayo inay muuqato sababtoo ah xukuumadda uu hogaaminayay madaxweynihii muddo xilidkiisii u dhammaaday haddaad fiiriso maandeedkoodii waxaa lagu leeyahay xukuumadda marka la doorto muddo saddex sano markay hayaan sanadka ugu dambeeya waa inay doorashada ay diyaashaan gogol xarkooda ay sameeyaan ani waxaan leeyahay farsamo waxaa jirta oo ah technicality delayed wax la yidhaahdo madaxweynaha waxaa lagu leeyahay waa ilaaliyaha dastuur qodobka siddeetan iyo toddobaad hadaad fiirsid waxaa waajibkiisa ee tahay in uu ilaalisho dastuurka mudaxileedka doorashada lagu qaban lahay tiibuu gabay afar sano iyadoo ay jirto iyo toddoba bilood oo zaa'id ah kadibaa ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta qabtay haddaad fiirisid ra-iisul wasaaraheeni hore khayre wuxuu yidhi extension ma shaqaynayso extension dadbanaay ayaa weli socda oy caqabadihii aqroblina wuxuu la soo kulmay meel caqabadooda taagan maamul goboleedyada oo fareenka la ah madaxweynaha mudxiliedkiisii dhammaaday istil xataa aragtaa wax ka soconaya meesha jira hadday dhaqaale rabaan ummadda usoo bandhigaan waxyaalaha caqabadaha uga eh ummaddu waa in loo sheegaa meesha extension dadbana imaanaya weli sii socdo hadda een, waan ku raacsanahay in wasiir xareed een, laba kun iyo een, labaatan iyo labada inay sii gaarayso weli mu- dhammaadkeed inay sii noqonayso sababtoo eh hadda iyo waxaa laga hadlaya boqol iyo kow qofood min hal xildhibaan imisaa la- laysku keenaya ergo waqti imisaa la gelinayaa imisa wax lasoo daadkureenaya waxaan waxaan filay waa waa waa waa extensionkiio dadban ayaa meesha ka socdo ayaan leeyahay sababto eh maamul do- haddaad fiiriso dooro- doorashooyinkan qolooyinkan siid iyo fiid xukuumadan hadda oo roob la qabtay ayagoo dhisan ayuu ku yimid waxaad aragtaa weli farsamadu xataa la somalilan maa la doorto waxaa jooga weli still n- n- gobolka banaadir maa la doorto dhammaantooda win win ay u tahay hadday mor xataa dileed sii noqoto qof walba guul ayuu taagnaanaya sababto eh wax ka halaabaya ma jiro xafiiskii awoodday weli sii haysanayaan ayay ku fadhinayaan guddigan siid iyo fiid mushaaraadkooday qaadanayaan haddii ayaga wax loo doorto keliya inay doorasho sii galaan dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha iyo walwalka laga qabo hubanti la-aanta doorashada Een, arinta doorashada dabayaaqada bishii julaay ayay bilaabatay doorashadii aqalka sare maamul goboleedyada qaar ayaa dhammaystiray kuraastii aqalka sare halka qaarkoodna ay qabyo ku tahay maxay tahay wasiir xareed een caqabada hortaagan in lasoo gebagabeeyo doorashada aqalka sare si looga gudbo amaba loo bilaabo midda golaha shacabka konton iyo afar xubnood oo ku xiran qof ee, afkiisa inuu qalinka inta qaato sideedda xubnood oo maamul gobo- laba laba ee, laba laba state baa waxay yihiin min koob iyo toban puntland iyo iyo somaliland waa min koob iyo toban inta kalena waa min state sideed xubnood ma kula tahay daacad haddii laga yahay shan bilood oo madaxweynaha stateka joogaa isaga ay ku xiran tahay qalinka inuu ku qoro ma kula tahay shan bilood inay qaadan karto waxa weeye daacad baan laga ahayn waxa weeye horey baan wax loo wadin yacni aniga sida ii muuqata maamuladaasi markii hore waxbaa u muuqday oo hegsanayeen wixii ma- malahayga waana khaldanaan karaa wixii markay arki meesha ka arki waayeenna waxaa u soo baxday inay markaas eh, ay iska dabraan bahashi oo iska dabranaato haddana waa dabranta inay jiitanto waxaa sabab u ah dadkii awalla waxa weeye waxaan ay- ordayey oo lahaa waa in doorasho dhacdaa waa in meesha eh, doorasho ka dhacda haddana ayagii baa dabraya oo ay u dabranta anu sidaasaanu arkay haye cabdiraxmaan jimcaale xaggee hawsha ka socon la-da waad aragnay ee, maxaan ku idhahdaa ee, siday wax u socdaan inay sidii shacbigu sugaayay ama maxaan ku idhahdaa siyaasiyiinta soomaaliyeed ama adduunyadauba sugaysa inanay ahayn waa waa waan aragnay bilowgii guddigan maxaan ku idhahdaa golahan la yidhaahdo ee, hogaaminta qaranka oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo bilowgii ay maxaan ku idhahdaa hawshaas ay bilaabeen ilaa hadda intee caqabadood oo xukuumadda soo ay- ay- ay faraha la gashay caqabadahan horta inaan meesha aan ka saarno oo dhanka maxaan ku idhaha doorashooyinka bis aan qaa- aan aadno dhanka kalena waa inaan fiirinaa Eh, mas-uuliyaddu saasay tilmaamaysaa marka caqabado badan eh, sidii dilkii gabadhii qaaliga ahayd iyo maxaan ku idhahdaa wixii maxaan ku idhahdaa aad la socoteen fahad iyo iska daba wareegii khilaafkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Eh, waxay ka mid tahay waa caqabad weyn oo aan runtiiba aan aan isleeyahay haddaana ra-iisul wasaaruhu cagaha aan u adkaysan in maxaan ku idhahdaa he dalku maxaan ku idhaha khatar geli lahaa Eh, sidaa waa soo socotay ilaa weli wixii caqabadihii way jiraan Eh, waxaan aan u baahan nahay marka waa sax in maxaan ku idhaha sidii wax eh, gaabis wax u socdaan laakiin caqabadaha inaan meesha ka saarno oo maxaan ku idhahdaa he sida maxaan ku idhahdaa waxa soo noqday galmudugaa kala ah, caqabadu ka soo noqotay hirshabeelle lafteeda waxbaa ka jira oo maxaan ku idhahdaa u baahan in la maareeyo maxaan ku idhahdaa he jubbaland sidiya waxay ca- caqabadihii u jiraan maxaan ku idhahdaa he marka kuwii hore taagana kuwa kale soo kordhaya mar walba maxaa keenaya marka siyaasaddaa dhan layskula wadin oo f- filla soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaarahan isku dhan u socon marka caqabadu meeshaas waaye mar walbana waxa keenaya waa caqabadii eh, maxaan ku idhahdaa hogaamintii qaranka oo la rabo in hal meel loo wajaho ayaa laba dhan ja- u wajahan laakiin waxa socda oo maxaan ku idhahdaa hore u socda in maxaan ku idhahdaa he dhanka kale positive ay jirto oo dhinacyada looga dhigan yahay waa qiraynaa marka socodkii inuu gaaban yahay caqabadana jiraan horta aan qirno kabacdi waxaa noo soo baxaya maxaan ku idhahdaa he hi- hi- waxaan hiigsanayno marka waxaan hiigsanaynaa marka in tartiib tartiibkaas aan ku guulaysana rajaynaynaa kuna guulaystaan kuna dhiirigelinaynaa xukuumadda iyo madasha qaranka sida cabdiraxmaan jimcaale uu qabo doctor mukhtaar ma kula tahay in khilaafka ka dhex aluulsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay qayb ka tahay waxyaabaha ragaadiyey geedi socodka doorashada iyo in sidii la rabay aysan howsha ku fulin walaal saynab runtii taa waa maajir wey waa arinta ugu muhiimsan waayo extension ayaa la diiday waa in direct ra-iisul wasaaraha wax alle wixii wanaag uu sameeyo in gadaal laga furfuro wax alle wixii horsocod loo sameeyo in gadaal laga furfuro way caddahay sababto waxaad aragtaa markii aqalka sare la dooranayay somalilan wuxuu si cad ugu sheegay in lasoo dhammaystiro maamul goboleedyada inta ku maqan si loo doorto guddoomiyihii aqalka sare ee oo aqalka sare ee baarlamaanka taana ee noqoto ninka ugu sarreeyey ooba guddoomiye maxkamad guddoomiye baarlamaan yeesho tii waa afar siduu ka dhawaajiye wasiir saxareed waa xaqiiq afar inay soo dhammaystiraan maxaa diiday ka sokow khilaafka madaxda dowladda waxaa hadda soo ifbaxay arinta galmudug soo ragaal celinta ururka ahlu sunna ee galmudug iyo xiisadda colaadeed ee ka dhex caloolsan ahlu sunna iyo maamulka galmudug wasiir xareed saameyn noocee ah ayay ku yeelanaysaa doorashooyinka aqalka hoose ee halkaasi ka dhici lahaa
doctor mukhtaar iyo siyaasi cabdiraxmaan waxaan odhan lahaa meesha hadda ma ay yidhaahdeen xoogaa wax dibdhigaya doorashadii prime ministerka iyo madaxweynaha waxaan qabaa madaxweynuhu inuu meesha mar hore ka baxay meel fagaaraa buuna ka yiri taladii waan wareejiyey laakiin anigu waxaan qabaa shanta maamul goboleed iyo brime ministerka ayaa laga sugayaa doorashada inay dhammaystiraan taa intaasaan uga noqon lahaa oo doctor mukhtaar uu yiri saysidka xoogaa keen marka tan galmudug way husaynaysaa doorashooyinka haddii dhibaato dhacdo ilaahay waxaan ka baryaynaa ooaan ilaahay ka baryaynaa inaan dhibaato dhicin wakti adag baa lagu jiraa jiilaal baa lagu jiraa muxuu ahaayey waa dadka iyagii wax ishor fadhiya wax laysku haystana ma garanaysid xagga iyo xaggaba waa kaa dhibay weeye way khusaynaysaa haddii dhibaato dhacdo dagaal dhaco warar fiicanna hadda ilaa galabta waana soo gaarayeenoo in lagu dhex jiro aan dhibdhici doono insha allahu iyadaanan ilaahay ka baryna laakiin waxaan talo ku bixinaynaa oo anigu shakhsiyan xareed ahaan talo ku bixinayaa meeshaas maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor inaan dhib ka dhicin oo aan dadka masaakiinta la weerarin ahlusunna waljamaacana waxaan leeyahay culimmadii baa tihiin ahlusunna waljamaaca koox yar ma tiidin oo gurceel keliya joogta soomaali oo dhan baad matashaan ahlusunna waljamaaca ka daaya dadka dhibaatada iyo xabadda iyo meel yaroo tuulaha intaad god ka qodataan aad tidhaahdaan halkaanaan jooga dadku dadkii o dhan ahlusunna waljamaca marka intiinaasuu noqonaya kuceel fadhida haddii kale ka daaya dadka dhibaatada meeshaas maamul baa ka jira maamulka la heshiiya maamulku waa ahlusunna waljamaaca laftigiisa ah soomaali oo dhan baa ah marka wixii adinku ha ka dhiginina wax khaasa hadday doorasho waxyaalaha hadda keenaya dhibaatadaana qayb bay ka tahay doorashadan dib u dhacaysa oo sii dheeraanaysa oo wakhtigu sii dheeraanaya qayb bay ka tahay in konfliktigaas yimaado khilaaf yimaado kuwo kale soo baxaan haddaan wixii lasoo afjarin waxa weeye qayb bay ka tahay dhibaatadaas waxaan siinayaa cabdiraxmaan jimcaale wallaahi adeer waa arrin maxaan ku yidhahdaa dhibkeeda leh markii la fiiriyo waktigay kusoo beegantay iyo maxaan ku yidhahdaa xaaladda iyadoo xaalad jiilaale iyo xaalad doorasho lagu jiro inay maxaan ku yidhahdaa kacdoon noocaas oo ka dhexbaxo kasoo dhexboodo waa aadaan wax u mahay marka waxaa looga gudbi karaa oon arrintaas in aqligu shaqeeyo hadduu aqligu shaqey waayo maxaan ku idhahda marxalad kasii adagaa la gela marka inuu aqligu shaqeeyaan labada dhinac buu ugu baaqayaa aqligu ha shaqeeyo walaalayaal xaaladda haddaan la gebagabayn oo la dedejin maanta waa ahlu sunna birina waxaa imaanaysa maxaan ku idhahdaa wax kaleo magac kale lahaa imaanaya marka maalinwaba waxaan sugaynaa inuu magac yimaado maalinbaba magac yimaado maga magacaas imaanaana cid baa ku faraxsan oo maalin dheeraysuu yahay oo ciddii extension laga diiday in waxaan ku idhaha maalin walba caqabado xagga galbeed ka timaada bari ka timaada oo raxsin ka timaada waa dana ugu jirta marka aqligu ha fikiro dadka maxaanku yidhahdaa waxaan leeyahay marka odayaasha matalaya qaranka madasha wada tashiga walaalayaalow waxaad haysiinna adkeeya waxa soo socdana ka hortaga dadka soomaaliyeedna kaashada waxaa maxaanku yidhahdaa qabtiin oo maxaanku yidhahdaa leediga sugaana dadka usoo gudbiya intaasaanan ugu leeyahay haye doctor mukhtaar aniga waxaan qabaa fikir ahaan ahlu suna soo noqodkeeda inuu ahaa arrin siyaasadeysan oo runtii ay tahay in rijinka iyo doorashada amnigeeda meesha ka jira in ciida badan la geeyo midda xigto amniga haddaad fiirisid guud ahaan waxaa roon meelihii loogu asteeyo oo halka maamul in doorasho lasoo saaro mar walba waxaa la miisaamaa xaaladda iyo jawiga la fiirshaa laakiin haddii la fiirsho hadda beledweyna laga sugaya haddii la yidhaahdo beledweyne aysan waxbana ka dhacaynin jowharin wax ka dhacayo jowhar in wax lagu qabtaa wanaagsan si ummadda soomaaliyeed horumar loo gaaro maaha in caqabada loo hortaagnaadaa jowhar la sugaa baraaba la sugaa gede la sugaa beledweyne la sugaa ummadihii in laysku xirnaada lama rabo waxaa la rabaa ummadda soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan cusub tiina waxaan arkayaaba technicality delayed ayaa marwalba sii dhacayo nimankaana xataa haddii hadda la dooro markaas xafiiska ay fadhiyaan moor oo la sii daya moor ayaga faa'iida ay ugu jirto wey golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya qoraal ay soo saareen dhowaan waxay ku sheegeen in ay walwal aada u weyn ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo tafaraaruqa siyaasadeed ee ka jira dalka oo ay sheegeen in xaalad hubanti la-aan dhanka doorashooyinka uu dalku galay adigu taa ma aragtaa wasiir xareed waa mahadsantahay saynab ha waa ii muuqataa aniga laftigayga waa run caqabad muuqata weeye midda aan ka qof kasta oo soomaaliya meel kastaa jooga uu welwal kaga qabana middaa weeye marka dadku waa isku fikir weeye isku sibayna u arkaan oo u cabirayaan waa run laakiin cidda wax laga sugayo weeye cidda lala hadlayo yaa wax laga sugayaa ilaahay ka siko waxaa wax laga sugayaa waa shantii maamul goboleed oo laga fadhin waayey iyo iyo prime ministerka oo hawsha lagu wareejiyey weeye lixdaasaa laga sug guddiga iyo guddigaa doorashada inuu la shaqeeyo ayaguna ay la shaqeeyaan laakiin anigu xaqiiqatan anigu ma ahi dadka ka warwareega xaqiiqda guddiga doorashada waxba gacan uguma jiraan maamul goboleedkabaa bahashaas qortay ayagaa qortay september september september ayagaa qorqortay waxooda guddi markaa ma jirinin fiid ma jirin siid ma jirinin wixii ayagu ay qoreen ayagaa laga rabaa inay fuliyaan oo ummadda ilaahay amaama lah aakharana waa la weydiinayaa taas waa jirtaa walaacaasuna waa jiraa qof kastoo soomaaliyana waa qabaa maanta doorashada soomaaliya dhowr jeer bay dib u dhacday marar badan beesha caalamku waxay sheegtay in loo baahan yahay in doorashooyinka soomaaliya la dhammaystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada ma kula tahay cabdiraxmaan jimcaale in muddadaasi wax lagu dhammaystiri karo meesha hadda taagan tahay mar haddaan joogno aniga waxay la tahay maxaan ku idhahdahay in aan muddo sanadkan inta ka dhiman in lagu soo gebagabay karo doorashooyinka inta dhiman oo aqalka maxaanku yidhaha golaha shacbiga liannahu maxaanku idhahdaa hadda waxa samay waxa samaysan hay-adihii loogu talagala amba door amba guddi doorasho ha noqdo kala duwan amba guddi xallin khilaaf ha noqoto amba hay-ad dowladdii maxaanku idhahdaa he madashii wadatashiga qaranka oo samaysan marka wax caqabada oo hadda maxaan ku yidhahdaa wax caqabada way jiraan laakiin waa caqabada laga kaba karo hore looga soco karo marka waxaan aaminsanahay sida walwalka beesha caalamkana ee shacbiga soomaaliyeed aan muujinaa annaguna waa muujinaynaa laakiin in lagu soo gebagabeeyo koob iyo tobanka koob iyo labaatanka waa arrin aan isleeyahay waa la gaari karaa adiga doorashadii waxaan aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay sida sida hadda meesha hadda joogto haddii hore loo socdo oo la dhaqaaqo inta dhiman sanadka amba waa la dhaweyna amba waa la dhamayna waa lagu guulaysana waa la dhamaystirayaa amba waa la dhaweyna iyadoo meel maxaanku irahdaa la garanayo ay joogto ayaa maxaanku irahdaa sanadku dhammaana amba iyadoo madaxweynihii la doortaa sanadku noo dhammaana insha allah saasaan aaminsana anigu doctor mukhtaar saynab walaal haddaad aan arrintan dib u dhaca aan fiirino haddaad fiirisid nimanka hadda xafiisyada ku wada fadhiya dhammaan maamul goboleedyada nimankaa siid iyo fiid iyo intaba faa-iido ayay u tahay ayaga dib u dhaca xataa hadduu yimaado waayo wax ka khasaarayaana jirin totally sababtoo ah moor haddii doorashadan uu dhammaado shaqayntooda iyo howshooda waa laga soo guuraya maamul goboleedyada waxaa la imaanayaa xildhibaanadii hadda iska daba orodkan oo hadda maamul goboleedya laga daba ordaayo iyo guddiyadan la daba socdo iyo awooddaas horta meesha way ka baxaysaa sababtoo eh ha technicality waxaa imaanaya oo awood yarida ah arrintan ani waxaan is leeyahay raallida ka yihiin farsamadan dib u dhica oo ka imaanaya oo socdo caalamku mar walba uu hadlayay wax dhegaysanayaan jira nimankan ani waxaan is leeyahay raalli bay ka wada yihiin dhammaantooda in dibdhacaan iyo qorshahan socdo waxay wada ogyihiin weye ma aha wax oo oo iska socdo gabagabada barnaamijka faaqidaadaan isla soo gaarnay xareed xalka muxuu yahay si loo dhammaystiro howsha harsan oo loogu dhaqaaqo ee doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynaha
adduunka waxa hareeraheenna ka dhacayo etoobiya ka dhacaya doorashay ka bilaabmeen marka innagii oo kala qaybsan oo wax badana jiraan haddana haddii la yidhaahdo doorashadii awalba intaasaa afartaa sanaa lagu wada socday afar walba afar sano walba marbaa doorasho la qaban jiray kalsoonidu sidaasay usoo socotay intii yarayd haddaynu gabno awal bayna bad iyo cir iyo dhul gacan ku haynin afartii sanoo soo socota haddaynu gabno tan waa laynoo talinaya saasay noqonaysa lakin ilahi waxaan ka baryayaa inaan laynoo talino inagu aynu tashanno danteenna aynu gaaro intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen xareed xasan cali wasiir ku-xigeenkii hore ee howlaha guud iyo guryeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar oo horey usoo noqday xeer ilaaliya ku-xigeenka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo